أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi raxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada subaxnimadan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah sargaal ka tirsan kooxda riddada ayaa qiray in mujaahidiintu ay dib u qabsadeen inta badan dhulalkii uu xasan gurguurta ku soo qaaday xamladii ashaadola dirarka ahayd qarax khasaare lagu gaarsiiyey xabashada etoobiya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada bakoolla madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa wakhtiyo kala duwan ka badbaadayay weeraro qorshaysan oo la doonayay in isaga lagu dilo wilaayada hiiraan ayaa ku dhawaaqday xamlo taxriid ah taasi oo ka dhaqangelaysa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas roobab xooggan oo si weyn loogu diirsaday ayaa ka da'aya deegaanada isku xidha wilaayaadka baa iyo bakoolla askartoo badkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada galgaduudda
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaas aad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka subaxnimo oo kooban haatan iyagoo fisan sargaal ka tirsan kooxda riddada ayaa qiray in mujaahidiintu ay dib u qabsadeen inta badan dhulalkii uu xasan gurguurta ku soo qaaday xamladii ashaadola dirarka ahayda warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkii nuur cali warsame washiiba mid ka mid ah xildhibaanada golaha dawaaqidda kooxdii riddada soomaaliya marna ka mid ahaa xubnaha sida aadkaha ugu dhow xasan gurguurte ayaa shir saxaafadeed uu qabtay ku shaaciyey in maleeshiyaadka riddada lagu jebiyey dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobollada shabeellada dhexe murtad xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo shir jaraa'id ku qabtay muqdisho ayaa soo bandhigay fashilka militari iyo midka siyaasadeed ee ay dhex muquuranayso kooxda riddada soomaaliya ee uu madaxda ka yahay xasan sheekh maxmuud ugu horreyn wuxuu soo hadal qaaday dagaalkii degmada aadan yabaal ee mujaahidiintu kula wareegeen oo uu ku sifeeyey hasiimo weyn oo soo gaartay kooxda riddada cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa ku nuxnuxsaday in inta badan kooxda riddada ay khasaarisay dhulkii ay ku qabsatay xamladii uu xasan gurguurta ku iclaamiyey wilaayaadka islaamiga ah sanadkii labada kun labaiy labaatankii islamarkaana xarakada shabaab almujaahidiin ay dib u ceshatay dhulkii uu horey cadowga ula wareegay
sida hadda la socotaan inta badan guulihii iyo goobihii la qabsaday oo argixisada laga xoreeyey dib ayay argixisada u qabsadeen in yar markii laga reebo xaqiiqo aan la dafiri karin aadan yabaalaa ugu dambaysay oo ahayd saldhiggii ugu weynaa ee dowladda ay ku lahayd shabeellada dhexe ciidan maxaa keena guuldarrada waxyaalo oo waxyaal la xidhiira maamul iyo hoggaan waxna waa wax la xidhiira siyaasad maamul iyo hoggaan waxaa la xidhiira in ciidankii talada loo dhaafi waaye taliyo kastoo yimaada ama hoggaan kastoo ciidanka leeyahay waa lala farageliyaa ciidanka maxaan ka wadnaa halkaas waxaa ku lumay kala dambayntii disibliinkii anshixii ayaa ku lumay ciidankeennii waxaa ku waxaa baahay oo kala taagni ayaa ku dhacday masaafada uu ka howlgelaayo ayaa kala baahday saddex sano ciidan dagaal ku jiri karaa ma jiro ciidanka sharcigiisa waxaa ka mid ah lix bilood ka badan oo furin dagaal jirin oo la bedelo oo la nasiyo lama yeelin
sababaha ay u jabeen maleeshiyaadka murtadiinta ayuu ku qeexay in wakhtiga dagaalka uu ku dheeraaday islamarkaana uu murtad xasan gurguurtay furmaha dagaalka xaabo uga dhigay maleeshiyaad aan tababar fiican lahayn mujaahidiintuna ay cadowga ku dhiig bixiyeen weeraro ku dhuf oo ka dhaqaaqah xildhibaankan ka tirsan golaha dawaaqidda kooxdii riddada ayaa ku cataabay in maleeshiyaadka kooxdii riddada ay dhan walba ka daciifeen saddexdii sane ee duulaanka ay wadeen isagoo carbaabay in habdhismeedka ciidanka uu kala daatay xataa ay lumiyeen isku xirnaantii dhexdooda ka jirtay dugsiyo tababar oo ciidan kale ka soo baxayaan ma jirin sirdoonka iyo sahayda ciidanta aad ayay u liidatay u hoosaysay isgaarsiintani waa moobeellada aa wadataan oo kale ee ma jirin isgaarsiin casri ah ama mid ciidanka asaga uu gooni u leeyahay mobeyladaas yaa u ah xiriir ciidan u ah waxaad arkaysaa xogtan aan ka hadlayna maha waxaan iska sheegayno waa wax ciidanka iyo saraakiishiisa runtii aan ka soo aruurinay oo aan la kulannay oon aragnay oo aan la hadalnay in argagixisada ay haystaan sahanka diyaaradaha daroonka ciidankeennan uusan haysanin waxaa dhacday in dagaalkii laga dhigay dagaal ganacsi u eg halkaasna ay dhacday in dallacaadii iyo darajadii ciidanka lagu bixinaayo xildhibaan xiriir iyo musuq lagu bixinaayo taas waxay niyo jebisay ciidankii xoogga dalka iyo kii furan dagaal ka cararayay isku mid ayay noqdeen halkaas waxaa kaaga caddaanaysa in istraktjarkii hoggaankii qaab dhismeedkii kala dambayntii dhiirigelintii isku duubnaantii ciidanka la lumiyey waxaana lumiyey musuq iyo maamul xumo
siyaasigan dabadhilifka ah ayaa xasan gurguurte ku eedeeyey inuu ku fashilmay hogaaminta kooxda riddada islamarkaana saaxada dagaalka laga dareemay isbeddello waaweyn waxa uu ku cataabay in istaraatiijiyada mujaahidiinta ee dagaalada ay noqotay mid najaxday markii ay heshiiyeen beelihii colaadda u dhexaysay ee ku dhaqnaa deegaanada cadowga maamulo kadibna ay hanteen taageerada bulshada arrinkaa oo u sahlay inay wiiqaan cadowga mar uu soo hadal qaaday guuldaradii weyneed ee murtadiinta ka raacday macrakadii aadan yabaal ayuu wax laga naxo ku sifeeyey in maleeshiyaadka murtadiinta ay masaafo aad u dheer u maraan muqdisho iyagoo baqacrar ah in argagixisadii ay isbedelaan taktigoodii dagaalka oo ay dadkii la heshiiyaan oo ay dadkii kala dhex galaan qaar ay la heshiiyaan taliskii ciidanka madaxweynaha wuxuu kula teliyey inaan dagaalka diyaar loo ahayn la sameeyo dibugurasho xeer dagaal si loogu diyaargaroobo dagaalka waxaan ka hadlayna waa xog rasmi ah ee ma aha wax la iska leeyahay madaxweynaha wuu diidey asagoo ka fiirinaya siyaasad in haddii gadaal looga soo noqdo guulihii la gaaray halkaas ay ka imaanayso fashal wuxuu ku qasbay hoggaanka ciidanka inay meeshooda joogaan taliyihii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo loogu talagalay istaraatiijiyada qorshaha tababarka la talinta amniga ee madaxda qaranka ou siiyo ayaa waxaa la joojiyey furun dagaal taliyo markii furun dagaal la joojiyo furuntu kufacya kama weyda ciidan hogaami kara ma jiro halkaasna waxay ku dhacday inaan furumihii ka soo noqonno annagoo guuldarro la soo noqonay ay dhacday laba kun oo ciidan laba boqol oo tignikaa inay tahiiraan ilaa galgaduud ilaa iyo mudug ay ka soo wareegaan xeebta caddeymahan uu bixiyey siyaasigana ka tirsan baarlamanka daaqoodka riddada ayaa ku soo aadaya xilli mujaahidiintu ay laba bilood gudahood kula wareegeen degmooyin iyo deegaano dhaca wilaayaadka shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan qarax khasaare lagu gaarsiiyey xabashada etoobiya oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada bakoola ciidamada mujaahidiinta waxay gudaha degmada waajid qarax kula beegsadeen askarta xabashada etoobiya waxaana dhawaq qaraxa laga maqlay xaafadaha degmada waajida oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaan kaga sugan yahay wilaayada bakoola inta la xaqiijiyo waxaa qaraxaas ugu baktiyay hal askari oo etoobiyaan ah madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa waqtiyo kala duwan ka badbaaday weeraro qorshaysan oo la doonayay in isaga lagu dilo faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkan ilyaas cabdulaahi
kadib markii ay noqdeen hoggaanka sharta iyo dubbaha loo adeegsado duminta ummaddan muslimka ah iyo astaanta dabadhilifnimada iyo khiyaanada ayay noqdeen hadaf sharci ah oo ay tahay in laga zuuliyo lagana horleexiyo dhulka iyo addoommada rabbi weliba iyadoo la raacaya amarada ilaahiga iyo towjiihaadka rabbaaniga ah
وَإِنَّ كَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ ۖ فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون
haddaba xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo ka duulaysa awaamirtaas waxay labaatankii sane ee lasoo dhaafay u istaagtay sidii ay ummaddan muslimka ah ee soomaaliyeed uga horleexin lahayd madaxyaweynta dalkan ku soo hogaamisay cadowga saliibiga ah diinkoodiina ku baddashay sandareertada yar ee liidata halyeeyada haldoorka ah iyo rijaasha qarsoon ee ka howlgala gudaha cadowga ayaana u istaagay sidii ay harsi iyo hoyaadba ugu diidi lahaayeen madaxda riddada ee ay gaaladu u soo wakiisheen gumaynta ummadda soomaaliyeed allah fadligiina kuwo badan oo ka mid ah ayaa dhegta dhiigga loo daray halka kuwa kalena ay sugayaan masiirkaas la mid ah intaba ay ku taagan yihiin dariiqaasi mid ka mid ah hogaamiyaashaas ay soo carbiyeen dowladaha sharta muddo laba jeer ahna ku soo fadhiistay kursiga ugu sarreeya kooxda riddada soomaaliya waa xasan sheekh maxamuud xasan gurguurte oo mudaxileedkiisii labaad hogaaminaya kooxda filla soomaaliya balse murtadkan ayuu kursiga xukunku ku noqday kaabuus ceersanaya oo uusan hoyaad iyo har midna ku helin isagoo quus ka taagan xaaladda amni ee ay ku sugan tahay xukuumaddiisa ayuu toddobaadkan maqaal dheer oo uu ku daabacay wargeyska asharqul awsad ee ka soo baxa dalka ingiriiska uga hadlay iskudayadii dil ee uu ka badbaaday saddex iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay weeraradan oo lagu doonayay in lagu qaarijiye ayaana dhacay mudaxileedkiisii koowaad intii u dhexaysay laba kun laba iyo toban ilaa laba kun toddoba iyo toban halka kuwo kalena ay dhaceen shan iyo tobankii mey ee sanadkii laba kun laba iyo labaatan oo ahayd markii uu ku soo rogaal celiyey kursiga filla soomaaliya haddaba allah idinkii waxaan warbixintan isdultaag ugu samayn doonnaa howlgalladii lagu beegsaday ninkan ee lagu doonayay in lagu soo afjaro noloshiisa balse uu ka badbaaday innagoo soo sardin doonna qaabkii ay u kala horreeyeen iyo goobihii ay ka kala dhaceen maalintii muxuu ahay aniga dhii doortay maalintii ka laba ahayday wasiirka arrimaha dibadda ee kenya yimide dalka iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo oo warqad congratulations oo madaxweynuhu uu usoo dhiibo wada saas annagoo isula taagan oo hadalkii soo dhoweynta ay wixii isu jeedinaynaa bug haddana bug haddana bug
يا طواغيت السياسي وشلة القوم الخساسي منكم شعبي قاسي قتلكم واجب أساسي منكم شعبي قاسي قتلكم واجب أساسي bishii sebteembar ee laba kun laba iyo toban maalmo kadib markii si rasmi ah loogu doortay madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu dhacay iskudayigii ugu horreeyey ee lagu doonayay in dhegta dhiigga loogu daro ninkan xilligaas ayuuna ku sugnaa hotel jaziira ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho isagoona kulan la lahaa wafdi ka socday wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda kenya xilli warbaahintu uu la hadlayey ayayna mar qura ka dul shanqareen jugta camaliyaad istishhaadi ah oo ay xigtay in halyeeye inqimaasiyiin ah ay u daateen gudaha hoteelka jaziira duulaankaas ayaa ahaa fariin cad oo uu dhiig ku hardhan yahay oo loo diray hoggaanka riddada looguna sheegay inaysan amni ku noolaan doonin sida laga daawan karay muuqaalada ay kaamirooyin ku duubeen gurguurta ayaa isku dayey in uu ku sii sugnaado gudaha hoteelka oo uu halkiisa ka sii wato shirka jaraa'id balse markii dambe ayaa si dirqi ah halkaas loogala baxsaday bishii sebteembar sannadkii laba kun saddex iyo toban hal sano kadib howlgalkii hotel jaziira gurguurta iyo kolinyo gaar ah ayaa u socdaalay dhanka magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose balse safarkaas ayaanan noqon mid nabadi ay ku dheehan tahay allah fadligiina mujaahidiinta ayaa qarax xoogan la beegsaday kolinyadiisa xilli ay marayeen waddada xidhiidhisa muqdisho iyo marka kow iyo labaatankii februari sannadkii laba kun afar iyo toban waxaa dhacay iskuday kale oo la doonayay in dhegta dhiigga loogu daro xasan sheekh maxamuud howlgalka ayaana ahaa markan mid ka duwan kuwii hore waxa uuna ka dhacay xarunta filla soomaaliya xilli uu isku dayey inuu aado masjid ku yaala gudaha xarunta madaxtooyada ayayna halyeeye ka tirsan istishaadiyiintu waxay ka dul shanqariyeen rasaasta waxa uuna howlgalkaas socday muddo hal saac ah iyadoona khasaare xoogan la gaarsiiyey cadowga sidaba xilligaas uu warfidayeenka la wadaagay sheekh cabdilcasiis abuumuscab murtad nuur shirbo oo ahaa taliye ku-xigeenkii hay-adda sirdoonka murtadiinta iyo agaasimiya xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda riddada ninkii lagu magacaabay maxamuud xirsi indhacase iyo tobannaan kale oo murtadiin ah ayaana saacaddaas dhegta dhiigga loo daray bishii februari ee sannadkii laba kun toddobiyo toban xasan sheekh maxamuud ayaa isaga tegay hoggaanka kooxda riddada soomaaliya kadib markii looga adkaaday doorashooyin gaaleedkii dhacay sannadkaas balse mar kale shan iyo tobankii mey laba kun labaiyo labaatan ayuu ku soo noqday xukunka filla soomaaliya waxa uuse markan dhedhamiyey cawaaqib kuwii hore ka daran iyadoo loo diiday harsi iyo hoyaad intuba hadda oo ay saddex iyo toban cisho ka harsan tahay in ninkan ay u buuxsanto saddex sano waxa uu si dirqi ah uga badbaaday ilaa saddex iskuday oo lagu doonayay in ummadda looga horleexiyo dhibaatadiisa bishii sebteembar ee sannadkii laba kun saddex iyo labaatan xilli maleeshaadka murtadiintu ay guluf ashahaadala dirirnimo ah ka wadeen wilaayaadka islaamiga ah ee dhaca bartamaha soomaaliya ayuu murtad gurgurta talis ka dhigtay magaalooyin ka tirsan gobollada galgaduud iyo hiiraan balse wax ka yar soddon maalmood ayuu ka badbaaday laba iskuday oo lagu doonayay in nafta lagu dhaafiyo wafdi uu hogaaminayey ayaa shantii sebteembar camiliyad istishhaadi ah lagula beegsaday magaalada maxaas wuxuuna gurgurta ku badbaaday si dirqi ah gudaha magaalada dhuusamareeb waxaa siddeed iyo labaatankii sebteembar mar kale ka dhacay laba camiliyad oo istishhaadi ah kuwaas oo si gaar ah loogula beegsaday murtad xasan sheekh maxamuud camaliyaadka istishhaadiga ah ayaa lala beegsaday madaxtooyada maamulka riddada ah ee ka dhisan dhuusamareeb halkaas oo deegaan u ah madaxweynaha kooxda riddada murtad xasan sheekh maxamuud iyo saraakiil ashahadala dirir ah waxaa jira khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray saraakiishii iyo askartii mas-uulka ka ahaa amniga madaxyaweyntii murtadiinta ee la beegsaday dhimashada cadowga gaartay ilaa hadda inta aan xaqiijinnay waa lix iyo toban murtad kuwaas oo u badnaa waxaa loogu yara ciidamada sirdoonka ee ilaaliya madaxda riddada dhaawacuna waa afar iyo toban kale waxaa sidoo kale jira burbur gaaray gaadiid dagaal oo yaalay baraha kontarool ee laga ilaaliyo madaxtooyada riddada ee dhuusamareeb ayaa lagu yiri bayaan wakhtigaas ka soo baxay xafiiska warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab siddeed iyo tobankii bishii maars ee sanadkan laba kun shan iyo labaatan mar kale ayuu hogaamiyaha kooxda riddada soomaaliya waxa uu la kulmay weerar qarax ah kaasoo lagula eegtay albaabka galbeed ee madaxtooyada xilli uu ku sii jeeday furimaha dagaalka ee gobolka shabeellada dhexe inkastoo uu ka badbaaday haddana waxa uu khasaare xoogani uu soo gaaray kolonyadii uu la socday xukuumadda gurgurta ayaana maalmahaas noqotay mid si aad ah loogu maadaysta baraha kala duwan ee internetka maadaama xasan sheekh uu sheegayay inuu aadayo furin dagaal xilli mujaahidiintuba ay ka dagaalamayaan hareerihiisa inkastoo ay jiraan howlgallo kale oo uu la kulmay haddana lixdan howlgal ayuu qirtay xasan sheekh maxamuud weliba iyadoo ay ka goylaayihiin maankiisa allahna waa uu u seetadheereeyaa daalimka balse haddii mar uu qabta madaayo wilaayada hiiraan ayaa ku dhawaaqday xamlo taxriid ah taasi oo ka dhaqangelaysa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasa cabdiqani maxmed ayaa inoo faahfaahinayaa waxay ahayd xamlo dacwi ah oo dadka loogu borinayo jihaadka taasoo dhowaan uu ku dhawaaqay waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan kadib kulan wadatashi ah oo degmada buqa qable ku dhex maray mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan iyo waxgaradka wilaayada waaliga ayaa ugu horeyn sharaxaad ka bixiyey ujeedka kulanka iyo waxyaabihii looga hadlay ujeeddada kulanku waa kulan looga wada tashanaya xamlo dacwi ah taxriidi ah oo ay qaadatay wilaayada in ay ka dhaqaaqdo dhammaan muxaafadaadka oo dhan xamladaas oo magaceedu yahay waxarid ilmu'miniina cala alqitaal shicaarkeeda inuu yahay kun fii haqrin min huquuri alislaam aw qaa'iban canhu bicudrin wa xikma walaa takun haalid xamladaas dadka aan ugu yeernay in aan kaga wada tashanno qaabkii aan u howlgelin lahayn qaabkii la isu qaybin lahaa dadka akhyaarta ah oo anwaacda ka kooban oo ka soo qaybgalay mar labaad iyo mar saddexaad waa idiin mahad celinaynaa jasaakum allahu khayran dad waayeelle ahoo safarra soo galay baa ka mid ah ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa subxaanahu wa tacaala sida aan u qaad
sidoo kale waaliga ayaa xusay goobaha ay ka ambaqaadi doonaan dadkii loo xilsaaray fulinta xamladan iyo waxyaabaha dadka lagala hadlayo waxaan rabnaa marka qaabka loo dhaqaaqi doono oo xamlada loo qaybiyey ama dadka u qaybsan yihiin waa ilaa saddex haafilo ayaa dhaqaaqi doonta wilaayada bari iyo galbeedba isla isu qaybin doona waxaan rabnaa marka waxa la xaqiijinayo oo dadka la gaarsiinaya lamber kow waxaan rabnaa in ummadda loo sharaxo loo sheego jihaadka axkaamtiisa iyo fadligiisa ummaddan muslimka maanta waxay ku cisoobaysaa oo sharafteeda iyo karaamadeeda ay ku jirto waa in la jihaado la dagaalamo marka ummadda waa inaan barno jihaadka muxuu yahay xukumkiisa muxuu yahay muxuu u qaybsamaa fadligiisa muxuu yahay maxaa lagu helaa maxaa looga badbaadaa ummaddeenna waa inaan barno ummadda waa inaan ku taxriidino jihaadka inay mushaarakayso khaasatan dhallinyarada waa inay buuxiyaan fuquurta waayeellada waa inay u istaagaan ducadii allabariga iyo infaaqa iyo dhiibista kuwa maalka haysta oo culimmada waa inay taxriidiyaan oo dadka la hadlaan kuwa maalka haystana waa inay dhiibaan waxay haystaan waxyaabaha kale oo aan ku tarkiisinayna xamladeenna waxaa ka mid ah waxyaabaha sababi karo inaan garan weyno waxa ilaahay nagu leeyahay oo ay ka midka yihiin mukhadaraadka iyo fisqiga iyo foolxumada keena qofka inuu caqligiisa tago qofka inay garashada ka tagto qofka inuu fahmi waayo waxa u yaallo qofka marka dambe inuu cadowgiisa u noqdo camiil u noqdo mukhadaraadka kowka ah waxyaabaha kale waxaa ka mid ah oo cisyaanka ilaahay laga gala subxaana wa tacaala waxyaabaha fuxshiga iyo foolxumada iyo zinada iyo keena ama muqadamaadkeedaba ha noqoto waxyaabaha noocaasa ummadda in laga taxriidiyo waa waxyaabaha keena haddii ay bataan dadka in barakadooda ay tagto in cadowgooda ay u gacangalaan qodobka kale oo ayadana lagu tarkiisinayo waxaa weeye waa qadiyadda tajasuska iyo gaalada in cumalo loo noqdo gaalada in lala shaqeeyo khutuurada ay leedahay ummadeenna muslimka inaan u sheegno dadkeenna waaqica inaan ka dhisno waxa adiga aad leedahay ilaahayna uu kaa rabo jannana aad ku gelaysid iyo waxa kaa mamnuuc ah ilaahay uusan kaa rabin haddaad la imaadana ilaahay cuqubadiisa ciqaabtiisa cadaabkiisa lagu gelayo waxaa ka mid ah gaalnimada gaalada in loo shaqeeyo tajasuska waa lagu gaaloobaa waa waxun waa lagu dulloobaa qodobkaana in ummaddii laga booriyo dadka loo sheego tuulooyinka laga sheego baadiyaha laga sheego bilaadana laga sheego ayadana waxyaabaha aan rabna wilaayaadka islaamiga ayaa dhowr jeer oo hore xamlo caynkan ah looga dhawaaqay taas oo saameynteeda si weyn looga dareemayo saaxada jihaadka waxaana xusid mudan in sidan oo kale kowda bishii shawaal ee ina dhaaftay wilaayada abakool ay ku dhawaaqday xamlo dadka jihaadka loogu boorinayo roobab xooggan oo si weyn loogu dirsaday ayaa ka da'ay deegaanada isku xidha wilaayaadka baay iyo bakoola haddaba walaalkan abuuxasaan oo ku safray waddadaasi ayaa warbixintan inooga diyaariyey
wuxuu ahaa safar ku soo aaday xilli roob ah oo lagu guda jiro wakhtiga roobka guga meel weliba oo ka mid a wilaayada islaamiga ee baay iyo guud ahaan wilaayaadka islaamiga waxaa ka da-ay roobka guga kaasoo hakadgeliyay isticmaalka gaadiidka noocyadiisa kala duwan xilli duhur ah ayaan ka soo ambabaxay degmada buula fullaay waxaana aniga iyo asxaabtii ila socotay aan wadanay gaari nooca loo yaqaana qooqanta oo inta badan la isticmaalo xilliyada roobka inkastoo waddada isticmaalkeeda uu aad u adkaa haddana howlo shaqo ayaan ku soo baxay anigoo isku soo biimeeyey waddo ay hareeyeen dhiiqo iyo bahollo waaweyn oo biyuhu ay buux dhaafsheen wixii aan soo soconnaba waxaan soo gaarnay deegaanka bisiqcadde xilli deegaanka uu roob ka da'ayey biyuhuna ay ahaayeen kuwo aan la garanaynin halka ay ka yimaadeen iyo halka ay u socdaan waxbayaan hadalka idinku daalinin waxa aan soo gurguurannaba waxaan soo gaarnay halka loo yaqaano bohol dhibaay oo ah bohol weyn oo la yaqaano haddii ay buuxsantana aysan hawaysan karin gaadiidka dadkana ay si dirqi ah ku gudbayaan bohosha korkeeda ayaan soo istaagnay annagoo quusannay markii aan aragnay inta ay bohosha la eg tahay iyo baaxadda biyaha ay waddo xilliga roobka waxay u baahan tahay calool adeeg iyo geesinnimo adoo allaah kaashanayo darawalkii gaariga ayaa go'aansaday inuu bohosha gaariga ku tuuro dadkana ay lugta ku maraan wuxuuna keenay farsamo cusub oo la yaab ku noqotay dadkii gaariga saarnaa oo aniga qudhayda aan ku jiray haddaba maxay tahay farsamadaasi waa kan darawalkii gaariga
boqoldhibeegmeelboqoldhibeerokonibaaorkboqoligeesigeesakuwediibi madiyamni marani marani madi kumurungni baarka koofna furni tubu in hariirini biyo isidiya ka dhaxmarni regin la yaabanaayeen baarka anki rege oo daraa ole forta ee lisaaska biyo kor adiga markii la yidhi xaggee la maraa go'aana gaarto gaariga ku turta aa eedi eedi go'aan deeriyan intaan meelin surung neb aa waqtiga meelinka dhammaan go'aankaas deeri markaad bohosha soo gelaysay ma aaminsana inaad ka baxayso haa haa eedi eedaan aaminsana ilaahi inta la saarad safarkinka dhib badanayo oo biyo dhaxmaro baarka dhaxmarsiyo safarka inku waay mid ka mid a asxaabtii ila socotay ayaa ka warbixiyey dhacdadii ugu darneed ee aan soo marnay intii safarkan aan ku guda jirnay dhacdada inkiyaa badanayti oo maarna weliba nimankan daraawaliinta analayaabi geesinimadiyo iyo dadnimadiyo mararka qaar kuxuso kormayba kamid ahaytay boholile arijari maarna weliba bohol dhibay markunha maraane oo una shakhsiyadaana soconaaba biyogiha gudub wayni daraawalka geesinimadiisa usakutuuri baaburka baaburkiyaaba markaasi dhammaantiisba luwaay oo biilay maarna waliba malayba baaburkaas inbiiba qaado doonaan dhacadaas taas waa maalintii inkoreyti ayti lakulami socod dheer kadib waxaan soo istaagnay meel afar iyo toban kilomitir u jirta degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool halkaasoo mar kale gaariga uu god nooga dhacay saacaddu waa kow iyo tobankii habeennimo ama shan saac oo habeennimo waxaan dhowr iyo toban kilomitir u jirnaa degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool carradu waa roob waddada aad ayay dheeqa u tahay mootooyinka iyo gaadiidkaba isticmaalkooda aad ayuu ugu yaryahay sida haddaad maqlaysaan waa mooto labalugaaleyda loo yaqaano oo dhiiqada marila gaariga aan wadannayna dhiiqada ayuu ku jiraa oo muddo aan riixeenna kadib waa noo suurageli weyda inaan gaariga ka bixinna meesha allah ayaa naga saaray godkii waxaana na jiiday gaari kale oo qooqan ah oo darawalka uu u yeedhay kaasoo joogay meel aan naga dheereen waxaan degmada tieglo ku aadnay xilli habeenna oo saacaddu ay ku beegneed siddeed saaca oo habeennimo allah ayaa ugu dambayntii si nabadgelyo aan ugu soo gaarsiiyey halkii hadafkeenna uu ahaa ee wilaayada islaamiga ee bakool xasan cabdiraxmaan abu xasaan idaacadda islaamiga andalus degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ee bakool
askartoo badkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada galgaduuda faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen yaasir maxameda askartani oo ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ayaa isaga soo baxay safka cadowga allah islamarkaana isku soo dhiibay wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud taayibiintani oo gaarayay ilaa saddex askari ayaa waxaa lagu soo bandhigay degmada ceelbuur ee xarunta wilaayada galgaduud waraysi ay taayibiintani la yeelatay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa waxay kaga warbixiyeen halkii ay ka raaceen maleeshiyaadka murtadiinta iyo sababihii ay ugu biireen iyo waxaa haatan ku kalifay inay isaga soo baxaan safka cadowga allah iskuna soo dhiibaan mujaahidiinta
aniga waxaa la dhahaa xasan cabdi maxamuud waxaana joogaa maanta ceelbuur nin waxaa waaye ilaahay u toobadkeena anoo iska shaqaysdhoon meel dhulkaygas baadiyaha joogo horta waxaa waaye isoo waca kabacdina wuxuu wurni waxaan kaa rabaa inaan ila shaqays aniga shiniley ah waxaana jooga meel la yidhaahdo shabaah anigii waa ku fududaa dhawaa gala waan tegay meeshii meesha degmada waxaan tegay gurceel afari toban maalin aan joogay meeshaas waxaan kala kulmay meel lagu noolaa karo la joogi karo maskaxdiisu ay joogto niyadiisu ay joogto ay ku noolaa karaan maahayn halka maalinoo waxaan ka baxay ninka la yidhaahdo aan jaanis ka hel si wanaagsanaa liisoo dhowey ilaahi subxaana watacaala han isu toobad keenay nunne ibraahim siyaad waa gartay markaa nuune maxaa tahayd markaadi hore waxaan ahay shacab degmada calgarsoon geelku ilaali jira waxaan aaday gurceel aan layidhi lix boqol dooraa lagu siiya imaaw waxaa layidhi waa lagu tababaraa dagaalaa lagu galaa aa layidhi marka waxaad u baxday lixda boqol lagu ballanqaaday inaa ciidan noqoto haa meeqa maalin la joogta marka labaatan maalmaan ku xiree ma wixii lagu ballanqaadaa ma heshay maya hal xaba ma heli awal aad umaana aqoninka markaan u tegin waxay yihiin waa arka inaysan salaad tukan oo gaalo ay yihiin waa arka waa ka toobadkeen malaga yaaba marka inaa mar dambe dib ugu noqoto maya maya cabdulqaadir maxamed cabdulla xasan ayaa noo jooga qoxlaha isagoo ila shaqeey tooqaxla suran wuu soo wacan niyaddeeda go-aansada waa aad waa u tegay inaad dagaalanto maalmaha i sheeg lacagna lagu siiya shaqeydo waa la rabaa hawow waa u tegay ana shabaab wuu isugu yiri markaas oo lacag ku shaqeeye ana markaas waa u tegay markaan maalimla joogo meeshan qaran cad lahayn markaan arkay ana waa ka bax bar walaayada in hoos imid inay ogaato meesha wax dhibka ay leedahay xorbaan soo arag soo maaha
taa'ibiintaani ayaa qayb ka noqonaya firxadka askarta taa'ibiinta ah ee kasoo firxanaya xeryaha maleeshiyaadka murtadiinta islamarkaana isku soo dhiibaya mujaahidiinta
mahadsanid yaasira warkii subaxnimo ee maantana dhegaystayaal waa naga intaas asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu